gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada mahadda iyo gobolka shabeellaha dhexe saalax xaaji fulaal oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay baahiyaha haysta beeraleyda degmadaasi gudoomiyaha ayaa sheegay in baahiyaha haysta beeraleyda ay ka mid yihiin gaadiidka cagaf cagafta beeraha lagu fasho iyo sidoo kale agabyada kale ee loo isticmaalo beeraha saalax xaaji fulaal gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada mahadaay ayaa dowladda dhexe iyo maamulka hirshabelle ugu baaqay inay wax ka qabtaan baahyaha beeraleyda haysto midaan hadda mashaariicda oo ma aragtay biyo xireenkoo kale mashaakil mada barkay kumbaniyaala wata dadaa wataba laakiin dhinaca tacabka beeraha mugul yidhaaho culayska ka jira waxaa waaye nin walba cagaf iskeleh brivataas u isticmaalaa afar boqol lagu yidhaaho saddex boqol iyo konton waa mana awoodi karaan taas kalka waxaa waaye in la raadiyo abuuristii hay-adihii cagafta oo beeraha wax ku fali jira in la helo wakaaladii cagafta ee howlaha beeraha in la helo oo sharciyaysan oo dowladda ka warhayso oo wasaaradda ka warhayso amarkana ka soo baxaayo wasaaradda beeraha heer federaal wasaaradda beeraha hirshabeelle state guud ahaanba gobolka ma aragta wasaarooyinka qaabka ay ku shaqaynayaan waayo qalabkii oo loo baahanaay haddii ninkii private oo haysto ninkaa masaakiinka awood ma leh taasna waa loo baahan yahay tan kale xoolaha iyaguna waxaa loo baahan yahay takhaatiir gaara in loo helo maadaama dad xoolaaley oognahay oo maaragtay la daba taagan caafimaadkooda wax dhalkooda oo laga faa'iidaysto waayo anaga maanta waxaan ku taagannahay waxaa waayo xoolo beero betrolium alla gaaro intaasaa loo baahan yahay kalka intaas ayaan rajaynayaa hay-adaha caalamigana aadan u mahadsantiin wasiirka beeraha iyo maaragtay horumarinteeda ee heer federaal heer hirshabeelle aaday u mahadsan yihiin iyo inta hay-ada ahoo caalami ahoo la shaqaynayo si kastaba degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe iyo deegaanada hoos yimaado ayaa waxaa ku nool dad badan oo beeraley ah kuwaasi oo kaalin muuqda ka qaata wax soo saarka dalka